الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الفصل كي كلي madmuunkiisu ahaa boorin la isku boorinayo dadaalka in la badiyo oo waxa weeye himadiina ay sarraysay ayaan ku jirno kolley waa qeybihii ugu dambeeyey aan kagaba jirna wuxuu uhi markaa musanifku raximahu llahu tacaala iyadoo uu bal inoo horreysiiyey xagga waxyaalahan kasalku inuu kaba imanayo inay kaba mid tahay ruuxoon hagaag ugu fiirfiirsan fadliga cilmigu leeyahay isagoo jaanibkaa ruuxu u fiirsada oo dee bal taas aada u eegaana inay keenayso naftiisii inay ku xambaarto taxsiilkii ama dadaalkii iyo muwaadabadii iyo dee markuu fadliga cilmiga iyo qiimihiisa ogaado sheegaad qiimihiisa garanayso kolley waad ku dadaashaa bal taas baa inoo socotay walow ashcaaro badan oo umuuraha ku tacalluqsanna aan soo aragnay marka wuxuu uhi wakafaa waxa ku filan biladat alcilmi cilmigu raaxa macaanka uu leeyahay marka la dhadhansado waalfiqhi fiqhiga ladadiisa iyo macaankiisa waa cadfu khaasin calaa caam oo fiqiguba dee cilmigii buu kaga mid yahay iyo walfahmi fahamkii ruuxu masalo ama markaas iyo markuu dee wax fahmo wax markii hore kuba adkaa ka qarsoonaa ay u baxaan ay u furmaan ee uu fahmo umuuraha ladada iyo macaanka iyo dee taas faraxa kaba yimaada ayaa ugu filan daaciyan wax ruuxa ugu yeedha wabaacisan kuna xambaara lilcaaqili ruuxii caaqilka ahaa calaa taxsiili lcilmi cilmiga kasbashadiisa oo cilmigu kollay dee la duulayo bal ladada dadkii iyagu ladaadkii kale adduunyo iyo manaasibtii aada u sarraysay adduunyo gaadhay iyagoo tanna markii hore fahm uba lahaa lada ay dareemayeen oo kaba maqan bay ahayd sida abu jacfar almansuur iyo maamuun iyo dee umaraa ulmu'miniin ama martabatii ugu sarraysay adduunyo lagaba gaadhaye gaadhay ayaaba lahaa waxaa tan dee iyaguna dad markaa tolgalay dalab cilmina markii hore uu horreeyey fahamkiina u horreeyey buu ahaa sida iyo isna ninkii wasiirka iyo qaadigaba noqday yaxya ibnu agsam iyo oo lahaaba waxaan aanu ku jirno waxaa ka lada badan saa xalaqaadka cilmiga iyo dee waqtiyadoodii markaa ama waxa weeyaan majlis imle la jooga ama taas oo kale qowlkan sheekhi lagu odhanayay yarxamuka allah iyo taa adigu umuuro taasay ay arkaayeen dee waa wax toodani zuulayay u arkayeene mid baaqi noqonayso taasaa ka macaan badan oo ka raaxo badan bay lahaayeenba haddaba ladadaa cilmigu leeyahay taas baaba ugu filan shaksiga wax ku xambaara inuu cilmigii barto kasbado kolley kafaa faacilkeeduna waa biladati lcilmidan oo dee sida macruufkee la yaqaano xaggan kafa in faacilkeedu ba'dani waa ba zaa'ida ah weeye oo markay noqoto faacilka kafaa oo kafaa billaahi oo kale iyo faacilka kafaa ba'da baa la ziyaadiyaa iyadoo iska zaa'id ah waxaan ba'du gashay baana faacilka noqda taas baana dee tasaa ugu laqbayne waqad yatawalladu inuu dhashaa la arkaa dee kollay kasalkii ruuxu inuu iska ilaaliyo ka fogaada weeye taas waa umuurahunba waxay kuba socdeen oo ruux wahsanaya kollay dee jiddigii iyo muwaadabadii iyo himadii midna lagama helayo markaa kasalku inuu kaba dhashaa la arkaa min kasrati albalgami waaruduubaati balgamka iyo ruduubaadkan dee jasadka kuba sugan ee uga imanaya kasrata dacaam iyo waxyaalaha inuu kaba dhashaa la arkaa kale balgamkuna waa dee akhlaaqda jasadka oo waqtiyadaa horena dibigii hore qadiimka ahaa waxyaala ay dabaa'icda ah oo afarta ay kaba dhigayeen mid kaba mida ahaa waxaan dee ruuxa bal matalan ama masaalika tanafusiya ama afa kaba soo bixa ama taase waa xaakadi iyo waxyaalaha dee duufki iyo kolkol balqamna waaba lagu idlaaqaaye bal adigu balqamka iyo ruduubaadkan badan ee jasadkii ee kuba sugan iyo hadhow hurdo badan iyo waxyaalahaasi ay kaba dhalanayso inuu kasalkani ugaba yimina waaba suurtagal buu leeyahay wa dariiqu taqliili haddaba balqamka caynkaasa ee kasalkii kaba dhalanayo iyo ruduubaadka jasadka kuba sugan sida loo yaraynaya ama yaraynta kaa la yaraynaya dariiqiisna waxa weeye buu idhi taqliilu dacaam ruuxu dee waxa weeyaan cuntadii inuu yareeyo mahad yarayn dee hadhow isagii dhib kale iyo darar u keenta ee waa inuu dee shabacii badnaa iyo waxyaalaha iskaba daayo taas bal kolley kalaam kalena waa inoo sii dambaynayaaye taasi baa waxaa ku yaraanaya waxyaalahan kale jasadkii kuba yimaaduu leeya ruduubaadkaas iyo waxaa balqamkaas iyo kasalkiina markaa waa yaraanaya qiila waxaa la yidhi itafaqa sabcuuna nabiya calayhim asalaatu wasalaam calaa ana akara annisyaani min kasrati lbalqam bal adigu dee waa la yidhi weeye wax sanadoo loo helayo iyo taas iyo meel intooda qowlkood bal dee waxa weeyaan rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi afdal alambiyaa wa aakhir alambiya wa khaatimahum ayaaba waxtaa ku tacalluqsan aynaan ka helahayn oonu inoogaba dee aynaan naqli uga hayn iskabadaa toddobaatan nebi iyo waxyaalahaase ee bal dee had iyo goor waa umuurahaas iyadoon sanad la eegin ama akhbaaraha iska soo naqlinayeen adigune bal waxaan leenahay tan waxa dee imaka halkan a u arki kartaan ama u qaadanaysaan wax sugan oo la yidhaaho intaasoo nebi baa tan isku waafaqay oo ujeeddadu hadalladoodii taa inta la hayo ay waxaan macnahan la wada yimaadeen bal waxaa la arkaa laba dee rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ooda umuuraha wax ku tacalluqsan macno guud oo in shabaca badani uu dhib leeyahay iyo waxa weeyaan ruuxu dee wuxuu weel uu buuxiyo waxa ugu shar badanba inay calooshiisa tahay ee uu calooshiisii iyo wixii gelaya nidaamiyo oo kale bal umuuraftaa jawaanibtaas shabaca demmigiisa iyo jaanibkaas iyo xasigan taqliila dacaam iyo waxa waa waxaan helayno dee nusuus guud aan kaba helayno marka leega shareecadeeniya laakiin umuuraha khaaskee tan ah iskabadaa toddobaatan nebiya rasuulka ilaahay ba ina amba dee xadiidka saasa ama aynaan san uga soo helahayn aynu u tiirineen bal waxaa la yidhi buu leeyahy waxay leeyihin calaa ana akara nisyaani min kasrati lbalqam ilowga inta badani wuxuu kaba yimaadaa balqamka badnidii kolley kitaabka akhirkiisana waxbaa inoogu iman umuuro dhowra oo la arko dee barhkood ay tajriba u tiiriyaan oo yidhaahaan ilowbaa kaba dhasha waxay ala xifdiga biiriyana marka dama arki doonaa taasna si gaar un baaban u arki doona haddii ilaahayna gaadhsiiyo insha allahu tacaala balqamka badan wa kasratu lbalqami min kasrati shurbi lmaa biyahan la cabayo badnideeda ayaa ruduubadan badan ee jasadku ay kaba dhashaan wa kasratu shurbi almaa'i min kasrati alakl biyahan la cabaya badanna dee wuxuu kaba yimaadaa ruuxii oo dhergoo cunto badan badsada ayuu u baahanayaa biyaha badanna bal taas kolley waqtigeedna dee iyagu hadday lahaayeen xataa jaanibka aya waa sax cuntadii in la yareeyo bal shabaca badaniya la yskaba daayo bal oo ruuxa sixadiisiiyo caafimaadkiisiibaabay taasi wax u taraysaa idkhaalu dacaam cala dacaam iyo dheraga badanna kollay darar badan bay leedahay oo dee waxyaalaha inta badan sixadii ruuxaba waxyeela kalamna taa waa inoo dambeeya laakiin sidiisa dee biyaha yarayntooda oo kale waqtigeenan abatan adibadii ay dadkii ugu dardaarmayaan in biyaha cabitaankoodii la badsado xaggii sixadoodii ama keliya ha noqoto ama meel kale ayaabay qeyb kaba mid tahay biyihii oo la badsadeen laakiin si ay u jeedaan iyagu waa cunto badan wixii ka dhalanaya ee haddana ruuxu cabid badan iyo taa inuu u baahdo oo dee kasalkana kaba imanayo shabaca badan iyo jidhka cayilkiisa badan iyo waxyaalahaas iyo inay darar sixo ahaaneed iyo darar fahme ahaaneedba ay leeyihiin bal kalaamna waa inoo dambeeya taas bay ujeedadu tahay waalkhubsu lyaabisu yaqdacu lbalqama khubsiga engegana balqamkuu gooyaayo dee isagii ruduubadii buu yaraynayaabaa ujeedadoosi ay tahay wakadalika aklu zabiibi cala ariiq tanna waa waxyaalihii tajaaribtoodii de waa wixii malaha dibadii waqtigoodiina cilmigaasna waa cilmi isbedbedelayo aada u tadawuraya oo in cuntooyin kala duwan khawaas waqtigaa loo sheegi jiray waxaa dhici karta imika in dee wax ka duwan looba sheego sabiibkoo la cuno cala ariiq waa ruuxu intaanu wax afurin isagoo gaajaysanon waxunisa markaa uu soo tooso oo kale ama waqti hadee ay calooshu madhan tahay macaljuucun bal oo lagu cuno zabiibku iyadna wuxuu leeyahay balqamkuu yareeyaa balqamkuu gooya laakiin walaa yugsiru minhu ma badsanayo yaanu badsanin buu leeyahay zabiibka cunitaankiisa waa shay xaraaro leh xataa laa yaxtaaja si aanu ugu baahan ilaa shurbi lmaa'i biyo cabitaankeeduu si badan u cabo fayaziid albalqamu hadduu badsado isagaa dabcigiisuna xaraaro leeyahay wuxuu u baahanayaa biyo badan inuu cabo taasna balqabkiibay markii hore uu lahaa wuu yaraynayaabay badinaysaa buu leeyahay wasiwaaku yuqalilu lbalgama wayaziidu fi lxifdi walfasaxati fainahu sunnatun saniya wayaziidu fi sawaabi asalaati wa qira'ati alqur'aan bal wuxu uhi wasiwaaku cadayguna yuqalilu waa yareeyaa albalgama balqamka iyo rudubada waa yaraynayaa buu yihi wayaziidu fi lxifdi xifdigana uu kordhiyaa waa ziyaadinayaa walfasaxati fasaaxadii iyo dalaaqadii carabkana waa ziyaadiyaa fainahu isagu sunnatun sunno weeye saniyatun sarraysa oo xagga sharcigeena dee waa sunno aada u adag oo sarraysa wayaziidu waanu ziyaadinayaa fii sawaabi salaati salaada sawaabkeeda iyo wa qira'ati alqur'aani qur'aanka aqrintiisa balin kolley waa cibaarooyin aada u kooban laakiin malaa joogsi isaga yar baahan waxaa laga yaabaana qeyb kitaabka dee ruuxiisla si fiican u diraaseeyo si fiican u aqriya waxyaalaha dee sucubaadka badan ee kaba hor iman kara ee waqti dheerna kaba qaadan kara tatabuceedu ayay umuurahani kaba mid yihiin oo haddii aan dee isnidhaahno laqbeeyoon laqbadiisi waa ku dhaafa waaba tan aqal min daqiiqa carabka aan marin karno laakiin maxaa waxaan asalkoodu yahay xagguu hadalkani ka yimi wax bal matalan naqli oo ka horreeyo umuurahan ku tacalluqsanin muxuu-maxaa ka jira waxyaalahan maxaa inoogaba sugan taasi dee ruuxa kolley tacab aada u badan iyo baxsi aada u badan bay inaha yari kaba qaadanayaan mana rabno kitaabku inuu carabbarin noqdo waqtigiisu waa iska dheeraan karaa markaasba xagga siwaaga iyo fawaa-idiisa iyo inuu sunno yahay xagga shareecadeenna iyo darabkeed kolley waa wax dee macruufa waxaana jira a'immadii hore barhkood kutub ku qaas yeelay sida abuu nucaym oo kale oo kitaabkiisa dee kolley xaafid ibnu xajar talkiisulxabiir axaadiistii kitaabka kusoo aroortay in badan oo ka mida markuu siwaaga halkiisa joogo uu soo arooriyo ruuxii bal riwaayaad badan oo kala duwan maraatibtoodna ay kala duwan tahay oo jaanibka ku tacalluqsan kolley masaadirta inoo dhow waxaaba kaba mida talkhiis alxabiir kitaabka abu nucaym ma hayno kutubtan dibiga nabowiga kaba hadashaana iyaguna dee kolley waa cunwaan baarisa asiwaaka oo ay fawaa'id kala duwan ay u soo arooriyaan dee bal waxyaalihii kuba soo arooriyo jawaanibtaas iyo bal dee dhirta ku mudan iyo waxyaalahaasna ay soo arooriyaan sida ibnulqayim kitaabkiisan addibu nabowi oo kale marka waxaan leenahay xagga marka la eego in fawaa'idda uu leeyahay taas ibnulqayim oo kale kitaabkiisan addibu nabowi markuu siwaaga ka hadlayay manaafic badan buu u soo arooriyay ay kaba mid tahay annahu yudayibu alfama wayashudu lasa wayaqdacu lbalqam balqamka halkan noo yaalo oo kale inuu waxa weeyaan afkii uu udgoonaynayo waa wax waaqaca inuu waxa weeyaan ciridka adkeeyuu leeyahay cadaygi inuu balqamkii goynayo bal wayajlu lbasar sida taan sawdkii uu safayn makhaarij majaari alkalaamna uu fudaydinayo sahlayiyo bal waxyaalo kale ayaa laba socotay kitaabka aan sheegayo kitaabkan exyaa ee khazali leeyahay oo kale isaguna cali bnu abi daalib wuxuu raximah radia allahu tacaala canhu kaba soo naqliya halaatatun yazidna fi lxifdi wayudhibna albalqam saddex xifdiga ayay ziyaadiyaan bal waa meelahan dee waxaan leenahay waxyaalaha asal u noqon kara hadalladu meelahan kusoo arooraya ee wax layska yidhi unmaa xataa kolkol wax mawduuca haba noqotee waxunbaa asal u ah xataa inaga waxyaalo qisooyin badan oo dadku ay maqlaan oo taasoo kale maha de in layska maqlay uune kolley wax la maqlay baa jirta waxaase hadduu doono mawduuc haba ahaado waxaan asal layn haba noqdee waa wax lagu yidhi uun dadka oo ay maqleen uun markaa saddex xifdigay ziyaadiyaan balqamkana way kaxeeyaanoo waxaa saddexdaa kuba sugnaa kitaabka aan sheegaya siwaaku wa siyaamu wa qira'atu lqur'aan cadayga iyo soomka iyo qur'aankoo la aqriyo bal markaa xifdi bay ziyaadinayaan hadalka caliy bnu abi daalib ee khazaali exiyiisa kusoo naqliyeyna waaba kuba sugan yihiin waxaana jirtaa in suyuudi raximahu llahu tacaala kitaabkiisan aljaamicu sagiir shahiirka ee macluumka dee macruufka ah ayaa waxaa ku soo arooray xadiisaadna u soo arooray asiwaaku yaziidu rajula fasaaxatan cadaygu wuxuu ra shaksiga u kordhiyaa fasaaxo waana meelaha hadalladan baan leeyahay waxyaalaha dee u noqon karaa marjic ama meel ay ka soo qaateen bal saas baa kitaabka jaamicu sagiir kuba sugan aimada qaarkood oo dee qolooyinkii xadiidka cinaayada weyn uba lahaa waxay ku tirimeeyeen inuu mawduuc yahay waa sida saqani waa mawduuc buu kaba cabira oo isagu saqani hadalkiisii waa wadcuhu daahir buu yidhaah inuu mawduuc yahay waxani waa daahir ibnuljawsi oo kale isaguna wuxuu ka cabiraa la asla lah munaawi oo kitaabka sharxayna kollay kalaam buu leeyaho dee kutubtii oo loo tiiriyu siyuudi u tiiriya ibnu cadi kaamilkiisa waa kitaab dadka ducafadaa lagaga hadlo cuqayli isagana kitaabkiisa ducafadiiyo khadiib jaamiciisiyo kuwaas buu u tiiriyaa bal markaa ruwaad bal haddaba ducafo ana way ku sugan yihiin kollay miisaanka miisaanulictidaalna wuu ku soo arooriyaa bal waxaan leenahay haddaanu xadd alwadci gaadhin kollay waa ku dhow yahay uno qolooyinka iyagu dacfigiisa ama ruwaadiisa dacafadaa dikrigooda ku gaabsadayna waxay ka cabireen xadiid munkara inuu yahay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in loo tiiriyo dee taasi aanay ahayn oo haddaanu mawduuc noqonna waa ku dhow yahay baan leenahay haddaanu mawduuc noqonna waa ku dhow yahay oo bal markaa waa waxa halkan fasaaxu kordhiyaana waxyaalahan bal aan helayno ee raad hore ahaa kutubtaa horena inooguma sugan barhkoodna axaadiis ahaan looguma tiiriyey ee balkaasna waa wax soo arooray kutubta aan sheegayana kuma sugan jaamicu sagiirna suyuudina kuma sugan intaas dee aimada qaarkoodna wadcay ku xukmeen kuwa kalena waa munkar bay leeyihinoo adigu waa ku dhow yahay un haddaanu mawduuc ahayn oo dee wax la qaadan karo imaka wax loo tiirin kara aanu ahayn waa xagga fasaaxuu biirinaya fa inahu sunnatun sunno weeye taasi waa wax haabitaa shareecadeedna nusuusna ay badan tahay oo waxaaba dee saxiixayn xadiidkeedii xadiidkii kuba sugnaa xadiid abi hurayre ah lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaat rasuulka ilaahay baa yidhi waana xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen xadiid bukhaari mucallaqnimo ku wariyey siiqatu jasmina uu kuba wariyey maxaa ahaa asiwaaku madharatun lilfami lilfami mardaatun lirab cadaygu wuxuu dahaaro u yahay dahiraya afkii ilaahna subxaana wa tacaala uu raalli gelinaya axaadiid kaloo iyadana baabkaa ku soo aroorta waa taan leeyahay aimada qaarkood ee weliba muxadisiinta ahaa riwaayaadkii meesha kuma soo aroray bay kutub ku khaas yeeleen kuwana tatabucoodaaba badanay jaanibka iyo kuwa aynoo soo talkiisiyeen sida xaafid ibnu xajar iyo bal axaadiistu way iska badnaanaysaaye laakiin kuwaasi way kaba mid tahay oo xagga markay jumcada noqoto oo kale adaabteedii markii rasuulka ilaahay kaba talaya weliba lafti sida kuba yimi wax si wuxuu waajiba yahay lagaba cabiray umuurihii kale maydhigiiyo maxaa raacay cadaygoo kale waa la socday bal markaa waxaan leenahay xagga inuu sunno yahay saniya macnaa rafiica waa shay adag oo aad iyo aad u adag dee waana tan kutubta fiqiguba ay baab gaara u dhigtaan oo ay waqtiyada uu munaasibka ay weliba sii adag yahay istixbaabkiisa uu sii adag yahayna ay tiriyaan bal waxaan leeyahay nusuustii jaanibkaasi waa badan yahay waa sunna saniya wayaziidu fii sawaabi salaati salaada ajrigeedana wuu kordhinaya oo macnuhu waa maxay ruux hadduu salaad imaka usoo weysaysto oo uu cadayduu salaad sidaa ku tukado ajrigii iyo sawaabkii salaadaasi waa ka badan yahay salaad aan cadayla-aan lagu tukaday taas baa salaada iyo qur-aankan la aqriyayo dee isagiina in loo sii cadayda ah waa meelihii uu adkaa markaa ee xibaabkiisu sii adkaaya uu kordhinaya bal tanna wuxuu kolley waxyaalaha soo arooray waxyaalihii kuba yimi waxaa ka mid ah xadiid axmed iyo ibnu khuseyme iyo xaakim iyo dee bayhaqa iyo qolooyin kale ay wariyeen oo xadiid caaisho ahaa isagoo marfuuca tafdulu salaatu alatii yustaaku laha cala asalaati alatii laa yustaaku laha sabciina dicfan manaa salaada loo cadaydo waxay ka mudnaanaysaa ka fadli badnaanaysaa salaada aan loo cadayan toddobaatan dicfin ibnu khuseyme waa aimada waaweyn baa xadiidka soo saaray waana xadiid caaisha ibnu khuseyme oo kale xadiidka markii uu warinayay markuu soo naqliyo isagoo kitaabkiisana dee uu marka horeba uu yahay kutubta saxiix ibnu khuseyma lagaba cabiraayo isagu waxyaalo laga soo reebayaa way jiraanoo waa taa xataa naqdi bukhaari iyo muslim ba axaadiista qaarkood intiqaad kuba yimaadee laakiin tuu ugu talagalay axaadiista sugan inuu kusoo arooriyay hayde laakiin wuxuu ka cabiray in saxa alkhabar waa ka joogsanayaayo bal xadiidkaasi hadduu sugnaado dee taa wuxuu yidhahaa waxaan sixat alkhabar anigu istisnaha iyo soo reebka ulaba imi waxaan ka baqanayaa ka cabsanayaa moxamed ibnu isxaaq baa zuhri ka warinaya zuhrina curw curwna caaisha ibnu isxaaq waa saaxiba siira inaanu xadiidkan zuhri kaba maqline wuu tadliisiyey tadliisna waa lagu yaqaanay taasaan ka baqanayaayo saasaan uba soo reebay markaa kolley xaakim iyo qoloyn haba saxiix yeeleen xadiidka sanadkiisa maqaal baa ku sugan taas baa ku sugan ibnulqayimna raximah llahu tacaala kitaab uu leeyahay oo xadiidka daciifka iyo saxiixa uu kaba hadlo weliba isagu jaanibka uga hadlayaana waa jaanib dawaabid dawaabiduna kolkol qawaacidda caamkiina had iyo goor qaacida kasta istifnaa'aad bay yeelataana waatay yidhaaheen ba likulli qaacidatin laha sha ama laha shawaad qaacido kastaba wax ka shaadoobaa la heli walow barhkood ay saa yihiin de haddana marka dawaabid guud ahaan la isticmaalaya la idhaa baabkaas baab buu qabanaya waxay baabkaa wax kusoo arooray ma jiro baabkaa wax kusoo arooray ma jiro ama waxaa salli ma jiro ayaa kolkol jaanibka dee wax laga soo reebi karaa la odhan karaa ormey waxyaalahaasaa la hayaa oo kale la odhan karaaye bal waxaa lahay kitaabkiisaas oo magaciisu yahay almanaaru lmuniif fi daciifi wasaxiix waana kitaab qayima kutubta mawduucaadka ee walow dee jaanib isagu dawaabid uu leeyahy kuwa kaleba kaga sii mudan yahay jaanibkaas ayuu leeyahay xadiidka markuu qabanaya waa bilowyadiisa kolley waa umuuro uu marka horeba intaanu hagaagu bilaabin uu kaba hadlaya ayuu kaba mid yahay waa ka hadlaa kolley ciddii warisa iyo asaaniidiisa iyo bal wixii yidhi waa l markaas taasna waxay isaga ku keentaa inuu bal axaadiisii markuu waxa weeyaan iyaduna siwaga kuba yimi majmuuco kamida uu soo arooriyo bal markaa waxaan leeyahay kalaam dheer buu ku leeyahay xadiidkaa ka hadalkiisa iyo bal hadduu sugnaado tawjiihiisa waa hadduu sugnaado sida loo tawjiihinayo ama macnihiisu wuxuu ku xambaaranyay waana kitaab waxaan filaya dee magaaladeedna soo gaadhay anigu nusqo haysa waa nusqo qadiim iyo waxaan dee markaa iibsaday ama aan daalacday dee walow kaasa sideed toddobaatankii laakiin weli iyadoo gogodantii haystaan iyadii almasnac fi lkhamr mawduc ayaad mar wada iibsado mar wada daalacanay waa waqti aada u dheer ba dee sideed toddobaatankiiy ba ahayd bal marka laakiin dee isagoo dabcaad kii hore ka fiican ayuu kol beledkeena soo gaadhay bal waxaan leeyahay kalaam dheer buu ku leeyahay xagga marka la eego axaadiidha noqotiyo may tawjiiha xadiidka bal hadduu sugnaado san fadliga badan halku ka imanaya waxaa macnihiisu yahay ee imanka kaasna imanka ma soo wada naqlin karno casharka inoo soconaye bal waxaan leeyahay jaanibkan inuu thawaab salaad biirinayana imanka taa waxaan uga jeedaa markii hore halkii ugu horreysa aan kusoo nidhi waxaan anigu takhriijinaya in axaadiidta uu caddeeyo uu yidhaha rasuulka ilaahay baa yidhi kuwa kale markaa maan waqti maan haysan laakiin kitaabkii halkaad aan daraasaynayno halkii dee hadal ah laakiin aanu xadiidnimo usoo dhigane bal xadiis calaaqa la leh ama uu xadiis meesha asal u yahay ama ha sugnaada ama yaan usugnaana kolley taasi waxay keenaysa waa umuuraha dee darsigunba uu faa'iidaynayo ee ah umuuraha inaan tilmaano wayaziidu fi thawaabi salaati wa qira'ati alqur'aan bal halkaa cadaygaan ku dhaafaynaa kolley wakadalika sidaas oo kale waxa alqay-u matagu yuqalilu lbalgama rudubaat rudubaadkii jismiga iyo balqabkii oo kale iyo dee malaa uu soo gooyaa oo uu yareeyaa buu leeyahay bal kol hadduu yidhi cuntadii kolley yaraynteedu waxay faa'iiday u leedahay caafimaadkiina faa'iiday u leedahay xaggii dalabkii dee waasila-aaniya bay keenaysaa iyo bal markaasoo taasna faa'iiday u leedahay see cuntadii lagu yarayn karaa tii buu ka hadlaya wuxuu yidhi wa dariiqu taqliili alakli cuntada yaraynteeda dariiqiisu waa ata'amulu u fiirsi loo fiirsado fi manaafici qilati alakli bal waxtarka iyo manfuucooyinka ay leedahay yarida cuntadu ama ruuxoo jaanibkaa yareeya maxay manaaficdaasna tahy wahiya sixatu taasna waa wax dee qadiiman wa xadiisan taaslo markaas dee macruufa oo adibayo keyrkoodba ay sheegaan oo waa xaggii caafimaadkii oo ruuxu haddii uu cuntadii maaha waa xaddaa jidhku wuxuu ugu baahnaa uu kaba helayo laakiin aanu calooshiisii buuxin taas caafimaad baa ugu sugan oo caafimaad buu ka ayaa uu ka helaya dee taasna maxay keeni karo hadday tani caafimaad uu kuugu sugayo waata imaka wax rajiim la yidhaa iyo dadka hala yareeyo wasankii hala dhimayo umuuraha markii xanuuna aan waqtiyadii hore la aqooni ay soo baxeen jaanibkaa laba yidhaaho haddaba sixadii dee ruuxu wixii sixadiisii waa ku dadaalaya markaa taasi waa qayb bay ka noqon walcifatu cifadii waa dhowrsooni xaaraamtii laga dhowrsado oo ruuxan maman ee wixii uu helaba cunaye taasi ay shuqlisay hadduu dee waayo xalaal ku waayo xaaraan buu ku doonaya laakiin haddii dee markaa qilat alakli meesha ay jirto meeshii maxaa iman cifo in isagii shahwadiisii jaanibkaa akli waa yar tahay marka waxyaalihii ay akli badan iyo xirsiga taasi ama sharahu uu kuba ridayo kolkol shubha inuu ku dhaco ama xaaraam inuu ku dhaco ayuu ka dhowrsanaya taas oo cifona waa ka helaya qilat alakl waliisaaru isaarkii ee ruuxa waxoogaa kuba qancayay wixii uu cunayo xataa markuu dee naftiisii inta ay u baahnayd kaba qaato iska ilaaliyana imtirihii wixii soo hadhay haddaanu wax kala hayinba dee ruux kaloo ku intifaaca u siinayaaba oo isaar dadkii kale oo wixii laguba horreysiiyo jaanibkaasna qilat alakli baa ka dhalan laakiin kan aanay waxba deeqahayn dee isaga wixii loo keenayba de isaga cid isaga wax dhaafaya ma ahaba oo bal marka umuurahaas u fiirsado dee waxay keenaysaa inuu jaanibkii kale uga faa'iidaysto taqliil akli halkaa uu laba yimaado waqad qiila waxaa la yidhi facaarun uma caarun uma caarun shaqaau lmar'i min ajli acaami facaarun waxaa ceeb ah uma caarun ceeb ah uma caarun shaqaau lmari ruuxii oo dee shaqi noqda waa shaqaau lmashruuqa rafaadkiisa dhibtiisa ama shaqinimo uu shaqi noqdo min ajli acaami cunto daraaddeed oo ruuxaa dee had iyo goor waxaa calooshiisa gee gelayana aanu meelday ahayn kuna maman hadduu xaaraam kuba rido oo halkaa macsiyo iyo dembi ugaba yimaado cunto daraaddeed buu shaqi ku noqday cunto daraaddeed baa waxani ay ugaba yimaadeen taasna waa ceeb weyno in cunto daraaddeedu min ajli dacaam ruuxa shaqaawa uu kuba helo wa can inabiyi sala allahu calayh wasalam annahu qaala halaathatu nafarin yabqaduhum allahu tacaala min gayri jurmin alakulu walbakiil walmutakabir bal aan iska gooye hadalka ubaan laqbaynayaa rasuulki ilaahay wayba adag inan deesan uguma tiirinayne halaathatu nafarin saddex shaksi yabqaduhum allahu tacaala ilaahay waa nacaya min gayri jurmin iyadoo jurmi ay la yimaadeen ama ijraam ay la yimaadeen aanu jirin alakulu ka cuntada badan ee curta weyn walbakiilu ka bakiilka walmutakabiru ka mutakabirka xagga hoose waxaa ku sugan raqamka koobaad lam ajidhu ujeeddadu lafdi intaa leegoo sidan ay isu wada raacsan yihiin ee markii aan tatabucay xataa kutubtii dacafad iyo kuwii mawduucaadkii mid kasta iyo dee kuwii kaleba aan eegay waa xasba dilaaci maaha dee inaan wixii oo dhan wada arkay ee xasba dilaaci maan helin marka wax cibaara raaciyey ah wa mima yuuhinuhu qowluhu min gayri jurmin waxyaalaha daciifinaya inoo tilmaamaya xadiidku inaanu saa ahayna waxaa kaga mida cibaarada min gayri jurmin jurmi la-aan sababto faina albukla watakabura jurmaani shaniicaan bakaylnimo haddii la yidhaha adaa lwaajib iyo ama bukligii xuquuqdii lagu bakaylay waa dembi xun markaa jurmi la-aan in la yidhaaha dee may timaadeen takaburkuna waaba kaa ruuxa misqaala darati min kabrin qalbigiisa uu ku sugan yahay aanu janno gelahaynba waa dee alkibriyana waa sifa lilahi subxaanahu watacaala taasna waa jurmi isna fool xun marka halkan aa jurmi la-aan baa loo nacayaa dee kuxani waa jurmi bal markaa taasi waa waxa lafdigan markaan eegno ibnu xibbaan ba adigu qolooyin kalena way la wadaagsadeen ee cibaaradiisaan doonaya inaan soo naqliyo inooguma sugneed dee imaka waatan sheegayo bal waa wax dee badiil noqon kara ayaa isagoo xadiis abu darri alkhifaari oo marfuuca ayaa waxaa kuba yimi rasuulku inuu yidhi saddex ilaahay waa jecel yahay saddexna ilaahay u nacaya xadiisku waa yar dheer yahay bal markaa kuwii jacaylkiiya waan iska dhaafayaaye saddexdii ilaahay nacaye maxaa kuba yimi inuu yidhi wayubqidu shaykha azaniya walbakiila almutakabir halkaa akul bedelkeedii maxaa kuba sugnayd wayubqidu ama yabqadu ilaaha waa nacayaa ashaykha azaniya ninka odaygae zaaniga ah iyo walbakiila bakiilka iyo walmutakabira marka halkiin akuulkiibaa bedelkeeda ayaa ashaykh azani taalay xadiiskuna kollay de ibnu xibaan si usoo dhigtay waa inuu isagu dee xoogeynayo oo kale in dahabi ba me waxaan ujeedaa mundiri baa kitaabkiisa atarkiib wa tarhiib dee isaga ibnu xibaan iyo keyrkee usoo arooriyo laba meeloodna ha kusoo kala arooriyo albir wasila iyo marka la eego kitaabu zakaat ama sadaqatu sir baabkeeda waana marka uu dhan yahay ee halkan aan kasoo naqlinaya ma dhamayn ba xadiidka dee uu ka yar kooban yahay ee wuxuu isagu bal matalan halkaasu kusoo arooriyay albani oo daciifu tarkiib wa tarhiib iyo saxiixu tarkiib wa tarhiib wadaale macnaa kitaabka kala saaray ayaa xadiidka wuxuu kusoo arooriyaa qeybta daciifka oo wuxuu ka dhiga khaasatan in aan la magacaabin oo ku sugan iyo inuu bal xadiidka sanadkiisu daciifi uu yahay ama dacfi kuba sugan yahay taas bal waxaan leeyahay waabuu noqon karaa tani kan buu badiilka noqon karaa wuxuu noqon karaa kaase laakiin lafdigan ah isagoo sidan ah san umaan helin xagga kale marka la eego bukhligu waa sifa xun ama akulka oo kale xadiidkii isna inoo sugnaa ee ahaa maa mala'a bnu aadama wicaa'an sharan min badni in aadama buuxiyo weel ka shar badan calool bal xadiidkuba waa de xadiidtee macnahan iyo demmiga markaa taasoo kale aan kaba faa'iidaysanayno shibca mufradka oo kalena dee taas iyadana waxyaala way yimaadeen oo ama barhkoodna ay deesan ay balmala jus kuba ururiyeen axaadiistii halkaa kuba soo aroortay iyo rasuulka ilaah nin agtiisa maalintu kaba daacay haw ku daacay u yidhi kufa cannaa jushaa'aka fa ina adwanahum shabacan adwanahum juucan yowma alqiyama war naga jee naga daa dacadaadan iyo kuwa maalinta ugu dheraga badan adduunyo waa kuwa ugu gaajo badan aakhiro oo kale ya waa xadiidtaba isna sooba arooraya bal umuura waan helaynaa haddaan islaam macno ahaan iyo mawduucaan u tatabuca ee laftigan baan sheegayaa un taas oo marka wuxuu uhi wata'amulu eeg wata'amuludani waxay ku cadfan tahay halkii wa dariiqu taqliil lakli ata'amulu oo markaan san cuntada ku yarayn karnaa laba arrimood ah mid waa isagoo loo fiirfiirsado waxtarka ay leedahay qilatul akli waa mid iyo wa ta'amulu iyadna u fiirsi loo fiirsado fii madaari katrati alakli cuntada badan ee kolba cunto cunto laga dulgeynayo dhibta ay leedahay taasna markaad aragto dee dhibaata ay kaaga imanayso waxa weeye waaba uu ruuxuu iska yaraynayaayo wahiya madaartaasna alamraadu taasi waa wax jirtoo waaqica bal waa xanoo dee waatan alamraadu wa kalaalatu dabci manaa dabciga kalaaladiisa waa dacfigiisa iyo tabardaradii ama daciifnimadiisa iyo malaaladii oo ruuxii dee markaa uu had iyo goor dheereegsan yahay fahamkii iyo mulaaxadadii jaanibkaas hayd iyo wixiibaa daciifayo taasi wahsigan baa kuba imanaya qiila waxaaba la yidhina albidnatu albidna waxaa la yidhaahaa waa alimtila waxa weeye waa imtilaa alimtilaau shadiidu min addacaam waa calooshii oo buuxsanto cunto badan laga buuxiyo taas baa bidna la yidhaahaa albidnatu bidnadu tudhibu waxay kaxaynaysaa meesha ka saaraysaa alfidnata fahmadii addakaa waya alfidna waa la yidhi buu ihi tan barhkood xadiisaan way usoo naqliyeen laakiin dee xadiisaan inooma jirto se saxaabo kala duwan sa camr bn alcaas iyo cumar bn alkhadaab iyo saxaabo kala duwan ayaa macnahani kaba yimi oo weliba hadalka cumariya waa hadal dheeroo waxyaalaha qaarkoodna kulansadoo ziyaado ahaa camr bn caasna laga soo naqliya bal waxaan leeyahay macnahan ah albidnatu tudhibu alfidnata saxaabo kala duwan ayaa macnahani inoogaba yimi oo ah hadiog ruuxa dee dheregsan waa wahsanaya daacadii buu ka wahsanayaa cilmidii dalabkii iskabadaa hadalkeedoo fahmadii ayay suurinaysaa taas wey albidnatu bal markaa waxaan leenahay qiil ahaantani hadalkani hadal saraan haynaayo mawquufiyaad baan helaynaa ama mawquufiyo aathaar mawquufo ah oo saxaabadii kuba taagan oo macnahani kuba yimi oo qolooyinkan magacaabay dadkii iyagu hadalka lahaaba ay kaba mid yihiin xukiya can jaalinuusa ninkaa jaalinuus la yidhaaho waxaa laga soo naqliya waa nin daadagu marka la eego yunani ama greeg ahaa waana nin mutaqadima oo kolley tabiibna waa ahaa filasufna waa ahaa qarnigii labaad dadkiisiina waa ahaayo boqol iyo sagaal iyo sagaashankii uu dhintay yidhaahaan dee waa nin dabiiba anahu qaala inuu yidhi kolleyna waa dibigii markaa dee joogay oo dee in badanoo kutubtooda kamidana waa la tarjamay dadkii muslimiinta ah ee kuwaasna iyaguna wax badan iyo idaafaad badan bay kuba dareen iyo waxaan markii hore waxay saxaan iyo waxay kuba kordhiyaan be arumaanu nafcun kulluh rumaanku waxtar weeye dhammaantii oo xabaadkiisa umaayo xataa shaxmigiisa iyo waxaan waxtar buu leeyahy dhammaantii waa nafci wasamaku dararun kulun tan waxaa la arkaa waqtigan inaan laguma waafaqin oo waa tan lay hilibkii kale iyo waa ka nafci badan yahay waxtar badan yahay hadal buu laakiin uga wadaan samaguna malaa dee waa badsigiisa darar isagu dhammaantii weeye halkaa rumaanku nafci dhammaantii yahay wa qaliilu samaki kalluunka kiisa yarnaa khayrun min kathiiri rumaan oo bal wuxuu leeyahay wixii naafica ee dhammaantii wax wadatarka ah haddii la badsado darar baa ka dhalan cuntadii jidhkii waa u baahan yahay ee haddii laakiin la badsado xaggii caafimaad iyo xaggii fahm ahaan iyo xaggii kale iyo iyo daacaadkii ka waasataya bal ruuxu markuu dhergo dee hami kale uu yeelanayaayo shahwadii farji buu ku fikirayo waxyaalo kale u ku fikirayo macaasi kale ay ku riday haddana taasi jaanibkaas baa darar badan ugaba imanaya marka wuxuu leeyahay samagii uu markii hore yidhi darar dhammaantii weeye intiisa yar baa rumaan badan oo hadhow darar kale kaba dhasho kaba khayr badan lakiin waxaan leenahay bal umuurahani waa waktiga wixii jiray iyo wixii lagaba hayayoo dee wixii waana kaas tadawuraye bal waxaa la dhici karta in shan sanood hortood ama toban sanood hortood dembiga halkuu joogay maanta aanu joogino intaa waxyaalo badan ay isbedelayaan bal markaa waxaan leenahay ma hadday idlaaqan inaad sidaa ku qaadataan un oo taa halkan kuma haysataan kol kol baa hadallada meelahan ku yimi dadka dhib ay u keenaan oo bal kuwaatan oo dee dadkeena ay iska shuhrowday inaan caano iyo kalluun la isku darin oo kale waxaa la arkaa inaan dabiib iyo meel yidhi taas aanay jirine misaal naxwo ahaa oo iyagu naxwo ahaan u jeedeen ayuunbaa hadalkan kale loola kacay oo misaalku naxwu ahaa oo dee waxa weeyaan naxwo ahaan bay uga jeedeen oo xagga marka la eego icraab ahaan bal dee kelimaad in waxa weeyaan laa ta'kul isamaka watashraba labana yidhaahaan markaa ama watashrabu labana macnay keeni watashraba labana macnay keeni watashrab alabana ujeedada saddex xarakaa ku banaanaysa markay taas oo kale misaal naxwu ahaa haddana waa tan dadkii fikrad kale ay ku quflantayoo dee aynu iska wada ilaalino o layidhaha layskuma daro oo taasi arrinkuna wax dabiib ka yimi waa misaal naxwo ah oo ahay un bal eeg nafyigaas taasaa horeeya kan kale maxaa ku banaanaan iyadoo la nasbiyo iyadoo la rafciyo iyadoo bal matalan dee la jasmiyo ayaa meeshii banaanaansi misaalkii naxwadii baa dhici karta xaggan kale uu soo galay oo umuuraha sukeeda oo kalkole hadallada meelaha lagu arkaya dee waxay iska keenayaan shay caado ay noqonayaan oo dadkii ku qufulme bal waxaan leeyahay taasi waa dad waktigaa wixii jiray baan leeyahay imika marka adigu mali kaasa naf celiya kaasoo dee macrifadaydii taasi mahayo aqoontayde ila waxaan leeyahay waa wax tajribo ama aqoontii markaa jirtay intuu kaba hadlayay jaalinuus wa fiiha aydan waxaa kaloo cuntadan la badsado kuma sugan itilafulmaal xoolo badan oo dee ku baabay markuu ruuxu jaanibkaa badsado waalaklu fowqa ashabac haddaba derega wax ka sarreeya ujeedadu ruuxu kifaayadiisii ha ka qaato oo gaajood markasta lama laha ama inuu gaajoodo waa dee ruuxu markii uu dee dhergo oo kale in siyaadsan uu isku wado uunoo aada u dibiro dararun maxduum waa dhib maxdiya horta waayo caafimaadkiisa ay waxyeelaysaa dee jawaanibtan kale fahmadiisa iyana wataa waxyeelaysaa wayustaxaqu bihi lciqaabu fi daari alaakhira waa marka la yidhaha ashabac ee dararkan daraaddeed buu xaaraam u noqonaya shabaca isaga mufradka ah weeye ee daa'imkeen marmar ahayne wax joogto ah isagii waaba tan dee rasuulka ilaahayna weelka ugu shar badan ee ruux buuxiye ibnu aadam uu ka dhigay badnigii oo kale waa taa aan lahayn kufacana jushaaka ayuu ruux kuba yidhi oo kale shabcaa dee daa'imkaa weeyaan marmar ahayne ee isagu fowqa alxad ah fowqa almuctaad ih haddaan idhaahno waa xaaraam waa kan oo ciqaab baa lagu mudan bal dee adduunyana waa kan dhibaato keenaya walakulu ruuxa cuntada badan ee certa weyne baqidu fi lqulub dahadiyo goortaasi waa taan tanadurki iyo dadku lama jeclaysta buu leeyaho xagga qulubtii waa ruux la naco taas buu yahay wa dariiqu taqliil alakli bal markaa waxaan leenahay in xagga shabaca waxaan leenahay wixii aan marmar dhicin oo haddii dee ruuxu awqaada qaarkeed uu markaa shabacaasi yimaado waxaa la arkaa inaan sharcigii lama odhan karo waa xaaraamo waxaaba jiray xadiis dee inoo sugan oo abu hureyre xadiidkii ayo rasuulka ilaahay asxaaba sufa uu yidhi u yeedh iyadoo caana ay jireen oo markii iyagii ay dee mucjisa ahaanba intii ay wada deeqday isagii buu yidhi cab oo kolba uu ku celinayay ilaa uu yidhi laa ajidu lahu maslakan aladii bacasaka bilxaqi laa ajidu lahu maslakan meel alla meel dee ii qaadi kartaa ma jirto uma helayo kalo axyaanan wixii dhacay iyada taas xukumkan maa ee waa wixii muctaada ee weliba fowqa almuctaadana dee caado laga dhigtay la badsaday intii dee caadada loo lahaa ama caloosha ay qaadi karaysa wax ka badanna la gelinayo dee dhibtiisa daraaddeed buu uga jeedaa markaa oo de waa kaa de fathuluthun liطacaami wa thuluthun lisharaabi wa thuluthun linafasi waa siday caafimaadku kuma sugnaa weeye dhibaato aan lahayne caafimaadna kuma sugnaa ruuxuna acmaashiisii kale ugu nashaadoonaya ahaydba bal intaasun waxa weya ruuxoo weli cuntadii doonaya naftiisii ay rabto ama dee qaadi karaya uu iskaga kaco taas baaba caafimaadkiisa haddaynaan eegin bal umuurahi kale diineed weeye wariiqu taqliil akli buu yihi bal arrin kalena waa tijaabadii dee ama umuurihii iyaguna kolley adibadii waktigaasi ama asxaaba tajaarib ay yidhaaheen akliga wuxuu markii hore yidhi in la yeereeyaa waaba iyadoo loo fiirda siaad ku gaadhaysaa inaad manaaficda qilat alakli ka dhalaan si aad u fiirsato ee manaafic diineed iyo mid adduunyaba leh iyo iyadoo loo fiirsado madaarta katrat alakli kaba dhalanaysa imankana waa shay kaloo camariyutan ugaba jeedaayo xagga marka la eega cuntadii hadday ruuxi hortaalo haddii isleeyay bal dee wax badan iyo kimiyo badan ah ha ka qaadin akliga yarayntiisu maxaaba an yaakula aladcimata dasima adcimada dufan kaloo kale hore caloosha u yar buuxisaa buu leeyahy sida imaka laydha waxyaalaha macaan kali dee waxaa dhici karta dee haddii laguma horeeyo inay shabac dhaqsaa ay keenaan afcimada dee dasabka ama dasabkee dee waxa weeyaan dufan siyaado al ama dufan leh taas inuu cuno dee bal waa haddii iyaguna aanay badsigoodu waxaa la arkaa dararkii caafimaad inuu wa yuqadima uu horreysiye fi lakli xagga cunitaankana alaldafa cuntada teeda ladiifkee dabacsan een adkayn iyo walashaa kuwa naftu ay doonayso umuurahaas oo dee hore malaa kifaayadiisa uga qaadi kara wey walaa yaakula maca aljicaan dee siaanay dad gaajaysan aanu la cuno dee iyagii dhibaataysan oo gaajaysan oo wax badan ka qaadanaya isaguna kudayashadooda waxaa dhici karta u leeyay malaa inay keento inuu wixii badsadeen ilaa ida kaana lahu qaradun saxiixun ilaa dan walaa yaakula maca aljicaan tan uma yaala istisnahani waxa ahaydun tani imika istisna munqadaca weeye waxaanu noqonayaa walaklu fawqa shibaci shabaci dararun maxdum buu ina soo yidhi iyadoo la cuno dherga ruuxu markuu dherga wax ka siyaadsan uu wado uunu wixii kaba dibiraa darar dhibca maxdiya weeye ilaa laakina ida kaana lahu qaradun bal shabacaas dee ziyaadada ah haddii uu u sugnaaday isaga qarad saxiixun saxiixa fii kasrati lakli cunitaanka inuu badsado oo maxaabuu taa u yeelayaa bian yataqawaa bihi cala siyaami inuu ugu xoogeysanayo soomkii wasalaati salaadii inuu ugu xoogaysto niyadiisaaba ah shaygii mubaax ahaa haddii niyo khayr lagu cuno ama dhoolaba yimaadeen sida hurdadii iyo cuntadii iyo waxyaalaha bal jimaacii dumar iyo waatan daaco uu isu bedelo arrintiisu ay tahay cuntadan markan uu cunayo badsanayo ujeedadiisu ay tahay soomkan dee sugayo oo kale inuu ugu adkaysto ama salaadii oo kale ugu dee taas oo kale ama oo dee gaajadan iyo xaniini camalkii way ka fadhiisid iyo walacmaal shaaqa hawl adaguu qabanayo ayuu isleeyahay caloosha buuxi si aad hawshaa adag u karto waana waxyaala dee waqtiya qaarkood dhacaya waxaan dee had iyo goor maalin kasta jira aan ahayn falahu daalika markaa taas waa xaaraam lama odhanayo ama waa dhib lama odhanayo taa waa leeyo iyada wayba laakiin marka aan qarad jirin dee bal haddaanu wax kala eegin jaanibkan cilmiya dee fahmo la-aan iyo waxyaale wahsi ay ku keenin si aan u eegin caafimaadkiisaabe kolkol dee jaanibkaasi uu mudan yahay inuu shabca aanta ziyaadadaa iskaba ilaaliyo faslun fi biyaati sabq ama sabqi wa qadri wa tartiibi lay hadalka inagu yarbatay casharku halkaas inoogu jooga saaka allah subxana watacaala subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta